shirkan waxan waa shir wadatasha ah baahida maamulka koonfur galbeed iyo horumarinta saddexda sano isu socota waxaa jira shiro kuwan ka horeeyey oo latashi ah oo loo tegay puntland shiro kale oo loo tegay latashi ahaan magaalada kismaayo caasimada jubbaland annagana waa latashi baahideena waa saddexda sano inaan dejino insha allah damaa baahida guud ahaan sida gobolka tabarbarin lahay waxay noqon kartaa arrimaha amanaanka jidadka dhismihiisa waxyaalaha barnaamijyada kobcinta dhaqaalaha baryaal noocaas oo kale haddii la awdaad shirkan ayaa loogu talagalay in laba maalin oo uu ka socdo magaalada baydhabo ee gobolka bay waxaana ka qayb galaya wasiir ku-xigeenka wasaaradda qorsheynta iyo iskaashiga caalamiga xukuumadda federaalk soomaaliya xubno ka socda maamulada dalka ka jira